waxaan aragnaa in badan imaamyada dadka dushiya salaada in ragcada koowaad ay qaataan suurad dheer ragcada labaadna ay qaataan suurad gaaban sida qul acuudu birbir faraq oo kale iyo qul acuudu birbir naas oo kale sidaas xadiis miyaa qaba in aayadda la akriyo ragcadda koowaad la akriyo aayad koowaad la akriyo ragcadda labaad xadiis miyaa qaba waa su-aasha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين xadiidka bukhaariga muslimka ay ku cad tahay sacdi ibn abi waqaas markii la dacweeyey oo lagu soo qaaday wuxuu ku jawaabay labada ragcoo hore oo qur-aanka ku akrihaayo midda hore ayaan badi jaray tan kalena inta tan hore aan akriyo ka yar ayaan ku akri jaray marka nabigana sidaas uu ahay marka in labada ragcoo labada qiraaco inaan la simin ayaa sunna ku soo aroortay oo labada rag oo horo qur-aanka lagu akriha inaan la simin midda koobaad qaybta ku akriso intan kale laga yareeyo laakiin aada loo yareeyo in aada loo dhimo gooni muddo cabad looma sheegay laakiin inaysan sinaanin oo midda koobaad ay dheeraato midda kalena ay ka gaabnaato xoogaa wabilahi towfiiq nabigeena ka sugnaatay waa xadiis badan oo